bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta dhismaha waddada shaqaalaha ee magaalada muqdisho oo dib udhis lagu sameeyey
waddadan sidii ay ahaan jirtay waan rajaynayaa in sawirradeeda dadka soomaaliyeed la tuso muddo kooban ka hor sidaasoo ay ku sugneeday in labaatan sanno ka badan maantana waad arkaysaan siday u taallo
hadal uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu jeediyey oo ku aadanaa dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya gaar ahaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaad barnaamijka kaga bagan doontaan iyo fariin uu u diray bulshada soomaaliyeed magaalada muqdisho iyo gobollada dalka waxaa lagu qabtay munaasabado kala duwan oo lagu xusayey maalinka macalinka soomaaliyeed oo ku beegan maanta oo kale kow iyo labaatanka nofembar maxay ka dhigan tahay ahamiyad ceenkee ah ayay leeyihiin macalimiintu hadduu eebba idmo barnaamijka ayaad kaga bagan doontaan waxaad kalood barnaamijka caawa ku maqli doontaan sanad guuradii koowaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo caawa ka socotay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan aqalka dowladda hoose haddaba maxaa lagu soo bandhigayaa waxaa la rabnaa caawa halkan inaan kusoo bandhigno muddadii halka sanaaheed wuxuu ugu muhiimsanaa dhammaan laguma soo wada toobi kareen
waraysi ayaanu idiin haynaa waxyaabihii maamulka gobolka banaadir uu qabtay sanadkii lasoo dhaafay iyo qorshaha sanadka soo socda ee maamulka oo uu kaga hadli doono hadduu eebba idmo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir waxaad kalood barnaamijka kaga bagan doontaan hadduu wakhtigu inoo saamaco doorashooyinka soomaaliya iyo sida u socdaan iyo xaaladda magaalada gaalkacyo iyo ololaha loogu loogu jiro hergelinta heshiiskii nabadda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay wada gaareen maamulada puntland iyo galmudug amniga doorashooyinka waa sidee gobolka banaadirna sidee ugu diyaar garoobayaan hay-adaha amniga
magaaladan waxaan hubnaa in aan qaadi karno culayskaas iyo culays ka badan waa u diyaargarownay hamilaynaa waa ku kalsoonnahay doorashadaas iyadoo wax dhibaata aysan ka dhicin inay qabsoomayso ilaahay idankiis
taliyaha qaybta booliiska ee gobolkan banaadir gaashaanla sare bishaar abshir geedi oo arrintaasi inooga warramaya ayaad barnaamijka dhacdooyinka maanta caawa ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale iyo wixii kusoo gordha intaanu ku jirno ayaad barnaamijka kaga bagan doontaan anigoo cabdishakuur cali axmeda ayaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi welina waa uu farsameynaya waa mar kale iyo dhacdooyinka maanta waa tahay dhegaystayaal mar kale kulan wacan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xarigga ka jaray dhismaha waddada shaqaalaha ee magaalada muqdisho waddadaas oo dib u dhis lagu sameeyey islamarkaana ay iska kaashadeen bulshada soomaaliyeed iyo dowladda hoose ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi hadal ka jeediyey waxaana fariin uu u diray bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo guud ahaan dalka taasoo ku aadan in laga shaqeeyo ololaha dalkaaga dhiso
maanta haddana waa maalin kale oo maalmihii taariikhiga ahaa ee soomaaliya gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya ay soo maraysay waddadan sidii ay ahaan jirtay waan rajaynayaa in sawirradeeda dadka soomaaliyeed la tuso muddo kooban ka hor sidaasoo ay ku sugnaaday in labaatan sanno ka badan maantana waad arkaysaan siday u taallo waxaa ilaahay mahaddiyaa dadka soomaaliyeed in ay guushaas ayaga ay leeyihiin cid ugu abaal sheeganaysaa maanta aanay jirin xooggoodii iyo xoolahooda lasu geeyey iyo aqoontoodii in lagu hagaajiyo waddadaanoo lagu dhisay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una bogaadinayaa maamulka gobolka banaadir ee dawladda hoose magaalada muqdisho oo runtii ka qaadatay door aad iyo aad muhiim ah sidii loo soo celi lahaa muuqaalkii iyo wejigii qurxoonaa ee caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya oo runtii wejigii soomaaliya ah runtii magaaladu waa waa ay soo kabatay waana soo kabanaysaa waxaana leeyahay dadka soomaaliyeed markaad xooggiinna iyo xoolihiinna isu geysaan waxa ka soo baxayaa waad aragtaan waa waxaas aad iyo aad ha loogu dhiirrado mashruuca dalkaaga dhiso ha la xoojiyo dalkaaga hal doolar ku dhisa ha la xoojiyo dadka soomaaliyeed ha arkaana doolar doolarkii la isu deeyey waxa uu dhali kara ha arkaan haddii allayidhaah dalka oo dhan ayaana nooga baahan inaan sidaa ku dhisno dadka soomaaliyeed ee gobollada iyo degmooyinka degganna waxaan ugu baaqaynaa sidaasoo kale ayaguna inay ku daysadaan oo ay isku geystaan xoolaha yar ay haystaan iyo xooggooda oo ay ku dhistaan degaannada ay joogaan si ay meel nadiifa oo nolol fiican lay ugu noolaadaan muuqaalkooda iyo heybaddooda iyo sharaftooda u korodho dhaqaalahooduna u kordho waddadu waxay fududaynaysaa korarka dhaqaalaha ayay aad iyo aad u fududaynaysaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leennahay waad arkaysaan waad yeeli kartaan waad awoodaan waad samaysan kartaan isu geysta xoolihiinna iyo caqligiinna xooggiinna horayna u socda
madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa haddaba maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya bulshada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku guuleystay dhismaha waddadaasi iyo waddooyin kale oo magaalada muqdisho ah waxaana ka mid ah waddada muhiimka ah ee wadnaha ee magaalada muqdisho iyo weliba waddada bulxubey iyo waddooyin kale haddaba waxaa hatan haatan aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho ka soconaysa munaasabad lagu soo bandhigayo waxqabadka sanadkii lasoo dhaafay ee maamulka gobolka banaadir oo uu guddoomiyaha ka yahay sheekh yuusuf xuseen jimcaale iyo weliba qorshaha sanadka soo aadan ee maamulka gobolka banaadir goor dhoweed ayaa taleefanka aqalka dowladda hoose ee muqdisho oo ay ka socoto munaasabada lagu soo bandhigayo waxqabadka maamulka gobolka banaadir waxaan kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye waxaana marka hore weydiiyey bal caawa iyo waxa ay qabanayaan iyo qorshuhu waxa uu yahay
caawa waxaan joognaa xafladii sanad guuradii guddoomiyaha gobolka banaadir axmed ee magaalada muqdisho muddadii halka sanaahad uu shaqaynayey bishaan hadda socontaa labadeedii ayuu maaragtay guddoomiyaha gobolka xilka la wareegay muddadaas uu shaqaynayo waxqabadkiisii iyo magaaladan muqdisho waxa uu ka qabtaa isaga iyo maamulkiisa qaybaha kala duwan ee la shaqaynayay ayaa caawa lagu soo bandhigayaa xarunta gobolka banaadir aqalka dowladda hoose waxaa jooga madaxweynaha jamhuuriyadda iyo golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dhammaan dad aada u fara badana kasoo qayb galay oo shacaba oo ganacsatada adigu bulshada qaybaheeda kala duwan marka waxaa la rabnaa caawa halkan inaan kusoo bandhigin muddadii halka sanaahad wuxuu ugu muhiimsanaa dhammaan laguma soo wada toobi karee maamulka gobolka banaadir uu qabtay oo ay ugu muhiimsanaayeen waxyaalihii laga qabtay amniga iyo dhismaha wadooyinka magaalada muqdisho waay guddoomiye halkii sane ee lasoo dhaafay waxaad la shaqeynaysay guddoomiyaha iyo duqa magaalada muqdisho sidoo kale guddoomiyihii ka horeeyey ahaana duqii muqdishona waa lasoo shaqaysay maxaa la taaban karoo caawa bulshada soomaaliyeed ee ku nool muqdisho aad la wadaagi kartaan oo aad qabateen sanadkii lasoo dhaafay
wallaahi dee wax aada u fara badanaan qabanay inta hadda caawa lasoo bandhigaayo wax horey loo qabta ma jiro markii laga hadlaayo bulshada nolosheeda ama dhaqaalaheeda ama horumarka waddanka kaabayaasha dhaqaalaha waxyaalaha ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah ummaddu meesha ay ku dhaqmaydo jidadka ayaa ugu muhiimsan magaaladan afar jid oo waaweyn aa muddadii sanadka ahayd laga hirgeliyay oo halbowlaha ummadda ah oo uu ka mid yahay jidkii wadnaha la dhihi jiray jidka wadnaha macnihiisa wadnaha qofka bini aadamka jirkiisa meesha ugu muhiimsan waay marka jidkaas oo toban kilomitr ku dhawaa ka mid a iyo jidad kaloo fara badan oo kii u dambeeyey madaxweyne taas uu furaayo waay jidadkaas oo aysan naga caawin ajaanib dad ah ama hay-ado shisheeye midna aysan naga caawin oo maamulka gobolka banaadir iyo dadka degan shacabka gobolka banaadir degan oo iswata ama maaragtay iskaabaya oo iskaashanaya maamulka uu hormuud iyo gudoomiyaha uu hormuud yahay ay muddadaas iska kaashadeen marka iyo amniga laftirkiisa oo wax badan laga qabtay nadaafada aad iyo aada iyada laftirkeeda muddadii uu gudoomiyuhu joogay wax badan laga qabtay awada oo hadda markii ugu dambeeyey lagu dhawaaqay shirkad magaalada nadaafadeeda ka shaqay doonta waay oo looga gol leeyahay inay bilicdi magaaladan ama adduunyada een, sidii ay ula tartami lahayd magaaladan bisha caasimada in eh, ay soo celiyaan marka dee waxyaalo aad u fara badanaa la qabtay oo qaybahaas kala duwana aan kuu sheega oo lagu qabtay caawana waxaa lagu soo bandhigi doonaa oo bulshada kasoo qayb gashay ay dhowda ku arki doonaan oo ay fiirsan doonaan een, waxqabadkaas ama waxaas eh, caawa meesha lagu soo bandhigaa maxaa qorsho ah oo eh, hadda aad u haysaan bulshada marka laga tago in sanadkii tegay waxyaabihii aad qabateen aad soo bandhigtaan
Ee, caawa halkaa waxaa lagu sheegi doonaa ee, istiraatiijiyada ee, gobolka banaadir iyo guddoomiyaha markuu yimid waxaa jirtay ee, waxyaala oo la qoray oo sanadkan in la qabanayo qorsho uu ahaa wax badanna ay ka fuleen haddana caawa meesha waxaa lagu soo bandhigi doonaa ama guddoomiyaha khudbadiisa uu ku sheegi doonaa ee, in sanadka laba kun toddobiyo toban haddii ilaaha yidhaahdo oo aan gaarno inaan ee, ee, waxyaalihii aan ka shaqaynahay oo kale oo ummadda gobolka banaadir degan ama shacabka gobolka banaadir degan aan u ballan qaadayno inaan qabanayno xaqiiqatan horey uma jiri jirin waxyaalo inta la ballan qaado sidaan oo kale fula guddoomiyaha xilka markii la wareegayo khudbadiisa waxaa ka mid ahayd ama istiraatiijiyadii guddiga loo saaray ee la soo dejiyo oo la qorsheeyey oo maanta wax badan ay ka fuleen waxaa ka mid ahayd in qorshayaalkan caawa lasoo bandhigaayo oo dhammaaday in la qaban doono waktigaas marka bulshada waxaan rabaa inaan u sheego canshuurihii iyo lacagihii aad diibteen waxyaalaha caawa lasoo bandhigaa lagu qabtay sanadka soo socdana waa lagu qaban doonaa haddii ilaaha yidhaahdo waxaana laga shaqay doonaa qaybaha kala duwan oo hadda aan soo sheegnay oo kor loo sii qaadayo oo oo aan meesha uritaha ka doonina jidadkii magaaladaanu shan iyo labaatan sana burbursaneed jidad fara badanaa burbursan marka dee jidadkaas dhimanna in laga sii shaqeeyo amnigii laga shaqeeyo nadaafadii laga shaqeeyo horumarkii laga shaqeeyo dadkaanu maaragtay inay bilo iyo nolol wanaagsan iyo qurux magaalo burcoon oo amniga inay ku noolaadaan ugu dambeyn dhinaca siyaasadda marka laga hadlayo dadka muqdisho arrinta la xiriirta maqaamka caasimadda iyo inaanay matalaad ku haysan labada gol ee dowladda ee hadda la dhisayo ayaa ah waxyaabaha ay ka mid oo dadku ay ka hadlayaan maxaa arrintaas idinka qorshaysan
Een, ayada laftirkeedu waa ka mid een, waxyaalaha caawa lasoo bandhigayo oo dadku inay arkaan la rabo Een, tillaabooyinkii ee, gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir uu qaaday muddadii een, arrintaasi ay socotay Ee, shirkii nolosha qaranka ee looga tashanayay aayaha soomaaliya ee markuu socday aad iyo aada waxaa jira barnaamijyo aad u fara waaweyn aad u fara badan oo la dhigay oo aad u waaweyn shirar badan oo aan ka qayb galnay guddiyo fara badan oo eh, kala duwan oo la saaray intaasna waxaa lagu doonaya xuquuqda gobolka banaadir ama maamulka gobolka banaadir iyo shacabka degan in ay helaan xuquuqdooda ayada laftirkeedana caawa waxay ka mid tahay waxyaalaha aan eh, ka hadli doonno waxaana rajaynaynaa sanadka soo socda horaantiisa gobolkan banaadir inuu yeelo doono maamul la soo doortay iyo goladeegan inuu yeelo doono Een, waxyaalaha waxayna noogu jirtaa lambar wanayna noo tahay waxyaalaha aan qaban doona sanadka cusub ayay ka mid tahay
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye ayuu kaasi ahaa oo inooga waramayey munaasabadda soo bandhigista waxqabadka maamulka gobolka banaadir oo hadda ka socota xarunta dowladda hoose ee magaalada tani muqdisho hadduu eeba idmo iyadoo dhammaystiranna wararkayaga iyo barnaamijyadeena soo aadan ayaad kaga bagan doontaane waxaa goordhow inoo soo socda sida eh, eh, hay-adaha amniga ay ugu diyaargaroobeen doorashada qaranka oo hadduu eeba idmo marka ay soo gabagaboobaan xulista xildhibaanada oo ka socda ama doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka soomaaliya oo intooda badan goboladii dalka ee ka qabsoomay la isugu imaan doono magaalada muqdisho iyo sida hay-adaha amnigu ay ugu diyaargaroobeen iyo weliba maalinta macalinka oo muqdisho lagu qabtay ha yeeshee waa tahay magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabado kala duwan oo lagu xusayey maalinta macalinka soomaaliyeed kow iyo labaatanka nofembar waxaa munaasabadahaasi soo qabanqaabiyey qaarkood wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya iyo sidoo kale ururka macalimiinta qaranka haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabduqaadir ayaa markii ay soo idlaatay munaasabad wasaaradda waxbarashadu ay soo qabanqaabisay loogana hadlayay ahamiyadda macalinka soomaaliyeed uu u leeyahay horumarinta nolosha bulshada soomaaliyeed gaar ahaan jiilka soo koraya ayaa waxaa wareystay wariyahayaga cumar xasan cali waxaana marka hore uu weydiiyey bal munaasabadan maalinta macalinka iyo muhiimadda ay u leedahay soomaaliya
bismillaah waa mahadsan tahay marka hore munaasabadda iyo jaaniska fursadana siisa inaan ka hadalno maalinta munaasabadda macalinka soomaaliyeed runtii taariikhdii maalintii la asaasay exactly ma xusan karo laakiin waxaa la asaasay uun sanadihii dowladdii muxuu ahaa kacaanka soomaaliyeed ayaa la asaasay waxaana loo asaasay waxay ahayd maaragtay in la muujiyo muhiimadda macalinka soomaaliyeed in la muujiyo oo si gaara loo xusto oo sharaftiisa kor loo qaada loo xusuustay waxaana la asaasay sanadihii koleyba dowladdii intay jirtay kacaanka laakiin exactly sanadku ah ma garan karo wallaahi muhiimadda maalinta ay leedahay waxay la socotaa muhiimadda uu macalinka leeyahay macalimanka macalinka wuxuu leeyahy muhiimad gaar uu iska leeyahay muhiimadda macalinka leeyahay cid iskale ma leh sababta macalinka saan haddaa ay u sheegnay waa furaha waxbarashada ama furaha aqoonta aqoontani waa waa furaha nolosha marka nololla ma furi karo oo aqoon la haysan aqoonna ma furmi karto iyadoon macalin loo haysan marka macalinkaas furaha oo ah waxbarashada kadibna nolosha waa waa muhiim marka macalinkaas muhiimka ah oo xadkaas iska leh si loo qadariyo oo loo xuso oo loo xasuusto oo loo qiimeeyo ayaa loo asteeyey maalintan macalinka soomaaliyeed macalinka doorkiisa waxaan ku sifeyn karaa inuu yahay marka wax kasta laga soo tago midka isbeddel ku sameeya nolosha dadka waa midka saameeya ardayga ardayga saamaynta uu arday macalinka saameeya ma aha keliya darsiga u dhigo waa qaabka u noolyahay waa qaabka u socdo waa sida wax u sheego intee hadda mar dib loo raaco taariikhda macalin dadka soomaaliyeed waxbartay oo kale uu qof kasta ku leeyahay waxaa saameyn ugu lahaa macalinkaygii ii dhigi jira maadada noocaas oo sanadkaas ii sheegay marka macalinka wuxuu saameyn xoogle ku leeyahay nolosha isbeddelka iyo waxtarka ardayga soomaaliyeed ardaygana waa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed wallaahi xilliga lagu jiro waa garan kartaa duruuftu waa iska adag tahay laakiin dana saasay tahay waxbaa la sameeyey oo saada wasiirka noo sheegaya waa maqlaysay in intaasoo muxuu ah macalin lagu daray muxuu ahaa payrollka wasaaradda lagu daray in intaasoo tababara loo sameeyey laakiin weli tababaradii ku filnaa macalimiinta ay u baahnaayeen ma helin tababarada loo baahan yahay tababarada waa laba nooc tababarana waa kuwa ka horeeya shaqada qaarna waa kuwa shaqada dhexdeeda lagu tababaro hadda kuwaan ummadno badana annaga waa kuwa shaqada dhexdeeda lagu tababaro marka laga reebo gruub yar gruubkan gabdhahoo kalea ka duwan oo si gaar loo tababaray shaqada ka hor laakiin waxa rasmiga ah waa marka la tababaro macalimiinta shaqada ka hor oo loo sameeyo macaahid loo sameeyo kuliyado loo sameeyo oo intaanay shaqada bilaabin lagu tababaro aqoonna la baro xirfadna la baro ayay muhiim noqonaysaa marka taasaa wasaaradda ku tali jirtaa wasaaraddu waxay ku tali jirtaa inay samayso macaahiid macalimiinta lagu tababaro oo laga sameeyo eh, caasimadda iyo gobollada intaba laga furo waayahay eegaas ma ugu dambayn xaggee rabtaan in uu gaaro macalinka soomaaliyeed macalinka soomaaliyeed daisan sheegay waxaana inuu gaaro inuu noqdo xirfadda loogu jecel yahay nolosha hadduuna macalinka noqon xirfadda loogu jecel yahay oo dadku aanay isku dilin macalinimada markaasaan aniga dhihi karaa sharaftii macalinka way soo noqotay laakiin intay joogto macalinka in laga cararo oon la gelin kuliyaddiisii oon waxbarashadiisi la samaynin oon shaqadiisii la gelin macalinkiisii inaan xusno iska qadarino maahane qiimeyn ma leh macalinka insha allah waxaan rajaynaynaa waana u istaagi doonaa wasaarad ahaan iyo shakhsiyan aniga gaar ahaan maadaama macalin hore oo qadiima soo ahaa iyo dadka ila midka inaan u istaagno in macalinka soomaaliyeed xaaladiisa la bedelo oo la- laga fikiro see loo bedeli karaa haddaan la bedelin waxbarasho ma hagaagi karto macalinka waa inuu noqdaa xirfadda ama macalinimada waa inay noqotaa xirfadda loogu jecel yahay dalka waa inay noqotaa
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya mudane maxamed cabduqaadir oo ka waramaya ahamiyadda uu leeyahay macalinka soomaaliyeed iyo munaasabadii maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee lagu xuseeyey maalinta macalinka soomaaliyeed kow iyo labaatanka nofembar oo sidaasi lamid ah munaasabado kala duwan oo lagu xuseeyey lagu qabtay gobolada dalka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dhowaan heshiis ku kala siixday maamulada puntland iyo galmudug iyadoo sidoo kale labada dhinac ay isku raaceen guddi isku dhaf ah kaasoo ka shaqeynaya nabadda magaalada gaalkacyo iyo hirgelinta heshiiska nabadda magaaladaasi waxaa kaloo jira in ay bilaabatay qorshaha dib loogu soo celinayo dadkii ka barakacay magaaladaasi iyadoo sidoo kale lagu guuleystay in ciidamadii magaalada isku horfadhiyey ee labada dhinac ka socday la kala qaado haddaba xaaladda magaalada sida ay tahay iyo isbedelka magaalada ka jira waxaa hadda taleefonka gaalkacyo ku jira wariyahayaga cabdirasaaq maxamed cabd- eh, maxamed axmed cabdirasaaq may maqashaa si fiican waa ku maqlayaan Eh, cabdirasaaq adigu kusoo dhawaanaya barnaamijka dhacdooyinka bal waxaad inooga warantaa xaaladda gaalkacyo ee caawa iyo maalmihii lasoo dhaafay eh, iyo waxa ay kaga gedisan tahay toddobaadkii lasoo dhaafay oo magaaladaasi eh, ama toddobaadyadii ka horreeyay oo dhibaatooyin dhinaca amniga ay ka jireen
Een, waa mahadsan tahay muddo afartan iyo shan cisho ay magaalada gaalkacyo soo martay xaalad murugsan islamarkaana saameyn ku yeelatay bulshada ku nool guud ahaanteed ayaa waxaa haatan magaalada gaalkacyo ay tahay mid aada u degan islamarkaana laga dareemayo xaalad deganaansho oo dadku ay aada usoo dhaweynayaan tan iyo markii een, magaalada gaalkacyo ay heshiiska ku kala sixiyeen nabadeed madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug islamarkaana ay garwadeenka ka ah dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka waxaa sidoo kale een, lagu guulaystay in la kala qaado ciidamadii iyagu isku erkadhiyay galbeedka xaafadda garsoor halkaasi ay muddo ku dagaalamayeen marka xaaladda magaaladu waa ay degan tahay dadkuna waxay aada ugu soo dhaweynayaan een, xaaladda nabadeed iyo isbedelkan waxaa dadku ay bilaabeen inay dib u furtaan goobahoodii ganacsi iyagoona bilaabay een, howlihii shaqo ee magaalada een, sida adeegyadii bulshada ee magaalada ka jiray waxaa sidoo kale bilaabay inay dib usoo noqdaan ee dadkii iyagu ka barakacay gudaha magaalada gaalkacyo kuwaas intooda badan ku sugnaa dhaafaha magaalada waqooyiga galbeedka iyo koonfurta iyo bariga een, islamarkaana ay ka dhibaatooyin dhinaca nolosha muddadii afartan dhowr sannadood halkaas ay ku sugnaayeen Een, waxaa jiray in dadka intooda badan ay soo soosaatay inta ay soo noqon ama ay ku sugnaayeen deegaanada u barakaceen dhibaatooyin la xiriira dhinaca adeegyada bulshada gaar ahaan biyaha caafimaadka waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee nolosha biniaadamka asaasku ah balse tan iyo shalay ilaa xalay ilaa barab waxaa magaalada laga dareemayaa in dib ay ugu soo noqonaya dadka iyagu ka barakacay haba ugu badnaatee maanta oo inta ugu badan ay kusoo laabteen magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug waxaa sidoo kale ay jiraan goobo ganacsi iyagoo aan la furnin muddadii colaadihii ay jireen ama dagaaladii ay ka socdeen gaalkacyo oo halkan dib loo furay islamarkaana howlahoodii ganacsi wadanaya Een, sidoo kale waxaa iyadana xusid mudan in maanta ay ku beegan tahay maalinta macalinka soomaaliya dib loo furay xarumihii waxbarashada iyadoo muddo afartan shan ishaa ku xirnaa xaaladaha calool aawgeed islamarkaana saameyn ku yeeshay bahda waxbarashada maadaama een, kumanaan arday ay wax ka baranayeen dugsiyada waxbarashada ee ka dhexeeya sare ee ku yaalla magaalada gaalkacyo Way.
marka guud ahaan xaaladda magaaladu waa mid degan waxaa sidoo kale jira eh, in weli ay socdaan dadaallo ay wadaan guddiyada isdhafka ahaa ee iyagu eh, loo xilsaaray eh, in ay ka shaqeeyaan dhadasirka qodobada hidka lagu kala shaqeeya magaalada gaalkacyo taas oo lagu soo afjarayo waxyaabaha inta badan soo celiya xaaladaha coladeed ama dagaalada kusoo noqnoqday magaaladan gaalkacyo sida la xasuusto dabayaaqadii sanadkii tagtay ee bishii november ayay markii sidoo kale dagaalla ay ka qarxeen inkastoo dagaaladaasi ee la afjaray haddana waxaa Waay.
jiray caqabadii xilligaasi taagnaa inay dib usoo noqdeen islamarkaana uu dagaalkan kala keenay marka haatan midda la gorseynaya waxay tahay ee in lasoo afjaro waxyaabaha soo celiya dagaaladaasi iyaloona guddiyadu ay sidoo jir u shaqeynayaan waxaa sidoo Waay.
kale magaalada gaal ha waay marka cabdirasaaq ee weriyaa tahay goobjoogaad u ahayd ee wixii magaalada ka dhacay wadahadaladii ka dambeeyey heshiiskii la gaaray ee marka dib u eegto wixii dhacay ee sanadkii tegay ee xalka laga gaaray ma kula tahay in heshiisiid- heshiisaadkan la gaaray ay noqon doonaan kuwa ee saamaxa ama horkaca in magaaladu ay nabad sii ahanto waqtiyada soo aadan islamarkaana ee labada maamul ay si nabad ah magaalada ku wada joogaan
Een, wax badan ayay ka bedelantahay heshiiskii hore loo gaaray Een, haatan waxaa jira guddiyo labada dhinac ay magacaabeen Een, halka sanadii hore dagaalka ka dhacay aysan jirin guddiyadaasi balse heshiiska keliya la kala xiiday sidoo kale oo baqday kulan ee lagu filayo inuu ka dhaco magaalada kismaayo arrintaas lagu afjari lahaa islamarkaana labada maamul ay isku afjaran waayeen qaabkii loo waji lahaa ama ajendihii laga wada hadli lahaa Ee, balse haatan waxaa muuqanaya in guddiyadaasi een, een, iyagu ay wadaan hawsha sidoo kale waxaa jira in guddiga dowlad goboleedka puntland ay magacaabeen ay shalay ka sugnaayeen eh, dhankan koonfurta magaalada gaalkacyo ee galmudug halka maamulka gobolka mudug guddoomiyaha gobolka mudug ee guddigiisa uu horkacayena ay ka sugnaayeen neefka waqooyi halkaas oo ay leeleerayeen sida loo dhaqangeliya xadgudinta iyo qaaqaybta ciidamada ee marka wax badan ayay la oran karaa waa ay ka bedelan tahay kii hore maadaama guddiyadu haatan ay shaqeynayaan sidoo kale waxaa jira in lagu wado in magaalada gaalkacyo ay yimaadaan ciidamada een- ciidamada een, danab oo iyagu eh, lagu wado in la dhigo goobaha een, muranka faraha badan uu ka jira markeena ee qabsiga eh, labada maamul ee xuduuda u ah Een, taasi oo qayb ka ah dadaalada dowladda federaalk Waay.
soomaaliya caalamka ah inay soo noqon arrintaasi dadkii ka barakacay magaalada ee labada dhinac ee magaalada u kala baxay xaalkoodu waa sidee iyagu inay soo laabtaan ma bilaabeen
way bilaabeen boqolkiiba sideetanna dadku xalay iyo shalay waa ay kusoo laabteen guryahoodii caawa magaalada gaalkacyo markaad marto wadooyinka waxaad ka dareemaysaa isbedel fara badan oo horey uga jirin awal waxay dhaheen magaaladu cidlo waxaad ka dareemaysaa inay tahay magaalo colaadeed ama dhibaatooyin inay ka jiraan balse caawa qofka gaalkacyo ku sugan waxa uu dareemayaa in gaalkacyo ay gaalkacyo kusoo noqotay dadka iyo shacabki inay dib kusoo noqonayaan waxaa sidoo kale muujinayaba in dadka ay soo noqdeen in dib loo furo goobihii waxbarashada lama furan goobaha waxbarashadaysan carruurihii ama een, ardadii iyagu dhiganaysa dib usoo laaban waay marka taasina waa qayb kamid a in dadku ay soo laabteen muujinaysaa in gobi waxbarashada dib loo furay bal ka waran dareenka dadka ee heshiiska la gaaray nabadda hadda magaalada ka jirto isdhexgalka labada maamul guddiyada bal haddaad dadka la sheegaysatay sidee u dareemayaan
Een, markaa laftiga bulshadu waxa weyn ka dareemaysaa in een, heshiiska haatan ay soo qorsheynaya inay wax weyn kasoo baxaan maadaama aan go- barkii lagu saxay looga harna sidii ay sidii hore dhici jiray balse hawshu ay sii socoto sidoo kalena een, eh, lagu wado in ciidamo een, la keeno ka madax banaan ee ciidamada galmudug iyo puntland kaas oo hore aan u dhici jirin marka dadku waxay ismuujinayaan waa midda ugu badan goormo ayay imaan doonaan ciidamadaasi een, sidee lagu soo afjari doona arrintaasi guddiyadani een, iyadoona taageero ka helaya shacabka ayay hoostoodii wataan marka een, wax weyn ayay ka bedelan tahay sidii hore dadkuna rajo fiican ayay ka qabaan in xaaladda galkacyo laga guungaaro een, arrin waarta ama nabad waarta laga helo ugu dambeyn cabdirasaaq ee waxaa qayb ka ahaa dhinacyadii guddiga la shaqaynayay beesha caalamka ergey gaara loo magacaabay oo igad iyo ee matalaya beesha caalamka lana soconaya hirgelinta dhaqdhaqaaqa ee ee labada guddi guddiga isku dhafka ah ee loo magacaabay ee nabadda ee magaalada gaalkacyo ee xarunta ee gobolka mudug ilaa hadda waxyaabaha la qabtay iyo aragtidooda waa sidee
Een, waa mahadsantahay Een, maantaba een, ergeygaasi een, qaramada mu- een, idaacadaha beesha caalamka iyo urur goboleedka igad ay u wakiisheen la socodka een, dhaqangelinta qodobadii labada maamul ay ku heshiiyeen axmed jire qalinle waxa uu ku sugnaa magaalada gaalkacyo waxauna kulan la qaatay guddiyadaasi isagoona sheegay in ay meel fiican marayaan een, een, arrimaha ay wadaan een, soo afjaridda ama dhammaynta een, qodobadii lagu heshiiyey sidii loo hirgelin lahaa Een, marka kulanka maanta waxa uu la qaatay een, maamulka een, galmudug een, xubnihii iyagu ka socday sidoo kalena waxaa een, kulan kale isna uu sheegay inuu la qaadan doono xubnaha dowlad goboleedka puntland ay usoo magacaabeen Ee, marka waa socda kulamadaasi maanta een, magaalada gaalkacyo een, koonfurteeda waxa uu kulanku la qaatay guddigaasi isagoona sheegay in ay isku afgarteen in la keeno ciidamo danab ah een, islamarkaana ka qayb qaata een, xal u helidda xiisadahan colaadada ama dhibaatooyinka soo noqnoqda ee gobolka maadaama murankani uu yahay mid ku salaysan xuduud ama deegaano muran ka jiro oo labada maamulba uu sheeganayo in isaga uu leeyahay balse waxaa go-aankan uu sheegay in lagu qaatay in la geeyo ciidamada dalab si loo kala dhex galo ama la dhex dhigo ciidamadaasi haddii wax dambe ay dib usoo laabtaan balse waxa uu sheegay inay ku rajo weyiin inaysan arrin kaleba soo laaban sidoo kale waxaa jirta in ciidamada meesha la keenaya aysan ku jirin ciidamo ajaaniba oo yihiin ciidamo soomaaliya ama ciidamada danab
بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta taariikh tahay koo laatanka nofembar laba kun toban iyo lixda nagu soo booqday xarunta degmada gaalkacyo ee gobolka mudug wafdigii beesha caalamka ka socday oo uu hogaaminayay kolonel axmed jire qalinle oo ahna wakiilka igad ee gaarka wakiilka gaarka igad islamarkaana ahna ninkii hogaaminayay beesha caalamka oo u yimaadeen arrintii shaqaaqooyinka ka dhacday deegaanka galbeedka gaalkacyo runtii maanta aad iyo aad baan usoo dhaweynay farxad bay noo tahay inuu la kulmo guddigan iyo guddiga kaloo xagga ahba si uu ugala niqaasho xaaladaha hoose ee jira maxaa yeelay annagu annagii ballan qaadnay in ciidamadii iyo hanaankii la galo oo la kala qaado oo la dhammaystira si shacbiga ugu soo laabtaan ay u noqoto deegaankii deegaan xasiloon oo jawi nabadeed ah sidaa daraaddeed waxaan leenahay markaa kusoo dhawow oo waatan maanta kulankii uu la qaatay xogtii aanu wadaagnay oo ku saabsaneed xaaladaha ka jira iyo deegaanka iyo cabashooyinka guud iyo qaabkii haykalkii ciidankii loo kala qaadi lahaa oo in la kormeero oo ay garwadeyn ka noqdaan beesha caalamka oo asaga hogaaminayo aad iyo aad bay farxad noo gelinaysaa sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa shacbiga meel walba ay joogaan inaan annagu ka galmudug ahaan aan nahay sidii aan ballan qaadnay madaxda ugu ballan qaadnay inaan nabadda u xoojinayno maantana uu markhaati ka yahay wakiilkii dhammaa ee beesha caalamka uu si nabada ku yimid meel walbana soconayo jawigana uu yahay jawi ma arkaysaa aad u degan waxaan ka rajaynaynaa beesha caalamku inay fahankaas annaga aan qaadanay inay dhanka kalena ayaguna ka imaan doonto deegaanka ma arkaysaa degmada iyo hareeraheeda iyo guud ahaanba gobolka uu noqon doono mid xasiloon soo dhowo mudane
axmed sida intaan isoo dhaweysay aniga meeshaan waxaan way midna marka u horeysa inaan arko guddigii inaan arko guddigii loo xilsaaray in ay labada guddoon isku dhafka ahaa oo loo xilsaaray meeshaan inay nabadeyn ay ka sameeyaan guddiga hadda aan arkaayo maanta magaalada walbaan lagu soo gudbay dhinacan iyo dhinaca lagu soo gudbay galmudug gaalkacyo dhinaca galmudug wax dhibaataa kamaan arkin waxaan ku soo maray si nabadgelyaan ku yimid haddana si nabadgelyaan ku laabanhaya waxaa kaloo ii soo hartay inaan ka wada hadalnay wacyigelinta sidii loo samayn lahaa oo dadka maarata wada dhashay ee walaalaha ee wada deegaanka wacyigelin loogu samayn lahaa iyo labada guddo oo isku dhafka oo isay soo arki lahaayeen oo aan ka sugayn dhinaca dowladda aan ka sugaynay in la keeno ciidamo danab ah oo dhexdhexaadka ah waxaan oo labada ciidanba labada guddi oo mar kastaba maarata say soo arkaan intaasaan u nimid midda u weyn aan oogina waxay inaan arka magaaladan dhinaca galmudug aan soo arka maanta nabadda ka jirto oo aysan wax bada iyo waxba aysan maarata aysan meel nabad tahay intaasaan u imid waad mahadsantahay
waxa uu ahaa axmed jire qalinle ergeyga beesha caalamka ee hirgelinta heshiiskii magaalada gaalkacyo ay ku kala sixdeen dhinacyada galmudug iyo weliba puntland oo magaalada gaalkacyo warbaahinta kula hadlay waxaa kasii horeeyay guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca maamulka ee galmudug waxaa isagana arintaasi iyo sida xaaladda magaalada gaalkacyo inooga waramay waryahayaga cabdirasaaq maxamed axmed oo weliba taleefonka ku jira sida aan filayo cabdirasaaq aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaanu weli ku guda jirna qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu markaanu soo gaarnay ee magaalooyinka gobolada dalka waxaa ka socda doorashooyinkii ugu dambeeyey ee xubnaha aqalka hoose ee soomaaliya iyadoo sidoo kale la filayo marka ay soo idlaadaanna magaalada muqdisho in la isugu yimaada laguna doorto hogaanka qaranka iyadoo sidoo kale qabanqaabada doorashada labada aqal ee matalaya gobolada waqooyi ee soomaaliyana ay sidoo kale magaalada muqdisho ay ka soconayso haddaba amniga sidaa ay ugu diyaar garoobeen hay-adaha amniga ee heer gobol ee gobolkan banaadir ayaa waxaanu wax ka weydiinay taliyaha qeybta booliiska ee gobolkan banaadir gaashaanla sare bishaar abshir geedi waxaana uu u waramay wariyahayaga cabdulaahi muxuyidiin codka waxaana marka hore uu weydiiyey bal diyaargarowgooda iyo sida uu yahay
markii aan usoo laabtay su-aashaada arrimaha ee amniga gobolka banaadir iyo sida aan u sugno runtii arrintaasu waa sadar noqdaa su-aal ka dhan ciidanka booliiska ee soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliiska gobolka banaadir shaqo amni oo aad u xoog badan oo runtii maxaa la yidhaahdaa muuqaal iyo mug kule gobolka banaadir ayay ka hayaan aadayna ula shaqeeyaan bulshada ku nool gobolka banaadir annagana bulshada way nala shaqaysaa taasu waa taas tan waxaan usoo laabanayaa arrimaha doorashooyinka iyo diyaargarowga aan u diyaargarowni marka hore waxaan rabaa inaan kuu sheego arrimaha doorashooyinka uma annaan diyaargarowna mar kasta aan waajibaadka na saaran ee amni waajibaadkana saaran ee shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir inaan ilaalinno naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda ayaan si joogtaa uga jirnaa marka arrimaha doorashooyinkana waxay ka mid yihiin arrimahaasay ku dhex jiraan kama baxsana haddii aad ka wado amniga sideed rabtaan inaad u xoojisaan runtii waa su-aal fiican amniga doorashooyinka ka dhacaya gobolka banaadir waxaan is leeyahay culayskii badnaa marka hore waaba nalala qaybsaday haddii soomaaliya ay dhabbihii nabadda dhabbihii dowladnimada dhabbihii horumarka dhabbihii iscafinta dhabbihii cadowga ummadda somaaliya la dagaalamaya inay soomaalidu iska kaashato ay wada qaadeen muuqaalka ee taas na tusayana uu yahay in shan gobol ama shan maamul goboleed oo gobollada soomaaliya oo dhan ay isugu imaanayaan ay dadkii degmooyinkoodii iyo gobolladoodii iyo tuulooyinkeedii iyo qoomiyadii ay ka soo jeedeen ay u doonteen xubnihii baarlamaanka sida aqalka sare aqalka hoose waxaad moodaa gobolka banaadir in culayskii lala qaybsaday dowladnimadiina ay ballaaratay runtiina arrintaas waa arrin lagu farxo waa arrin lagu faani karo waa arrin soomaalida tusaysa ama u ifinaysa in runtii afar sano kadibna qof kasta isagoo xora qofkii uu rabo oo soomaaliya meel kasta uu ka joogo dalka uu dooran karana inay maaragtay dariiqeedii ay aan saaranahayna tusaysaa colayska marka annaga aan dareemayno maamulka gobolka banaadir guud ahaan uu guddoomiya horkacayo iyo hay-adda amniga ama hay-adaha amniga ee gobolka banaadir sida ciidanka booliiska ee gobolka banaadir iyo ciidanka nabad sugidda ee gobolka banaadir labada qaybood shaqo adag adag adag ayaa runtii sugaysa maadaama saddex boqol iyo labaatan iyo shan xildhibaan markii aqalkii sare iyo aqalka hoose oo soo dhammaystirmo ay isugu imaan doonaan gobolka banaadir gobolka banaadir markay yimaadaan oo macnaheedu uu yahay inay tahay in la doorto guddoomiya baarlamaanka in la doorto madaxweynihii culayska gobollada dhan markaa la isaga yimaado ugu badano markaasuu imaanayaa markaas sida aan ugu diyaar garowna amniga inaan wax ka qabanana runtii waa iska eh, arrimo ciidan waxaana qaybsaday ciidamada qalabka sida dhammaan afarta ciidan magaaladan eh, waxaan hubnaa in aan qaadi karno culayskaas iyo culays ka badan waa u diyaargarownay waa xamilaynaa waxa waaye waa ku kalsoonnahay doorashadaas iyadoo wax dhibaata aysa ka dhicin inay qabsoomayso ilaahay idankiis eh, diyaargarowga ciidamadana waa dhammaan ciidamada qalabka sida waxayna kulligood garab siinaya iyo taliyaasheenna ciidamada iyo madaxda qaranka dhan waxay garab siinayaan ciidamada amniga ee gobolka banaadir masiibaddu sida gaarka ay u saaran tahay dhammaantoodna annaga ayay runtiina saacidi doonaan een, arrintaasuna waa dhammaatay ee, waxaan sugnaa waxaa waaye in ay bilaabato ee, golihii shacabkuna ay soo xaroodaan doorashadiina ay bilaabato wax kale oo dhulka naga yaallaa ma jirto arrintaas marka waxaan is leeyahay eh, runtii eh, waa guulaysatay guulna way ku gabangaboobaysaa dhinaca kaleeto ciidamada eh, aad soo hadal qaaday isku dhafka ciidamada isku dhafka waa saddex ciidan oo ciidanka booliiska nabad sugidda iyo ciidanka militariga ee qaybta eh, runtii een, iskaashi iyo dardargelin arrimaha doorashooyinka loogu gogol xaarayo ayay isla bilaabeen Een, ciidankaasna anigaa hogaaminaya runtii Een, muddo bila shaqo waxay qabteen la mahadiyey oo oo lagu diirsaday oo cadowgii lagu caburiyey ee, lagu canaantay ee, wax badan oo damacsanaayen looga hortegay sidaasoo kale waxaan bilownay baaritaanno joogtaa oo aan kala go' lahayn oo guri-guri iyo degmo-degmo iyo xaafad-xaafad cadowga ku dhex dhuumaalaysanee lagu ugaarsanaayo ayaduna waxay qayb ka tahay u diyaargarowga arrimaha doorashooyinka ay- ayay qayb ka tahay marka arrintaasu ilaahay idankiisa waxay ku dhammaanaysaa khayr okay eh, eh, taliya eh, waxaa jira eh, midda oo guddoonka labada guddoon eh, aqalka sare iyo aqalka hoose markii laga tago eh, waxaa jiri doona beelo ayagu halkan doorashadooda ay ka dhacayso oo ayagu halkan rabo inay doorasho ay ku sameeyaan marka beelahaasi naftirkooda hadda eh, sida aan ka warqabno eh, beelaha hadda gobollada shanta degmo oo hadda eh, kismaayo baydhabo jowhar cadaado iyo garowga ee hadda doorashada ay ka dhacayaan marka beelahaas naftirkooda xildhibaanay hore u lahaayeen waxa ka imaan kara marka ciidamadan isku dhafka ahay oo nabsugud iyo military iyo ka kooban booliiska ka kooban ee waa dhalinyaro ka hor miyaa jirtay tababaro loo furay oo wada shaqayntooda iyo isfahm ay qaab ay isu fahmayaan mise hal mar uun la- aa la isku soo dhex daray Een, mar haddii een, ciidamadan isku dhafka la yidhi ee, taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa hogaaminaya shirar joogtaa ayay saraakiishoodu galaan oo ay arrimaha amniga gobolka iyo dariiqyada la marayo istaraatiijiyadda ay degsanayaan ay runtii ay ay isku weydaarsadaan Een, markaasna saraakiisha ayagoo wada jira ayay ciidamada howlgalka ku jira ayay waxay u gudbiyaan wixii ee, ee, wacyigelin iyo diyaarin iyo habka howlgallada loo gelayo dee ciidamadana awalba horeba tababar way u soo qaateen oon shaqooyinka la gelayay iyo dardargelinta iyo arrimaha culus oo oo oo runtii aan wajahayn unbaa ee, waxay u baahan yihiin waxyaalo yaryar oo boorqaada taasna waxa waaye waa ku guulaysanay wax mushkilaa kuma jiro okay ee marka aan aan fiirino marka hawshan waa aad howl aad u baahi weyn waaye inkastoo hadda magaalada muqdisho marka aad fiirto dhaqdhaqaaqeeda uu laga dareemayo in ciidamadan tallaabooyinka ay qaadan ay yihiin kuwa muuqda la taaban karo haddana taliya qofka bani aadamka wuxuu ka socdaa moralka inkastoo hadda xoogaa ee sida aan maqal hadda ciidamada ciidanka booliiska gaar ahaan ay wax qaateen marka ee, ma ku jira qorshihiinna si yoolka aad higsanaysaan in ciidanka mudday dhaqaala la'aayeen oo xoogaa moral ay jirtay arrintaasi adduunyada adduunyadan ee, waxna isugu darsan yihiin ummadda ku nool waxna u kala duwan yihiin dal kasta dowlada uu leeyahay ciidan uu leeyahay oo ku difaacda dowladnimadiisa kuna ilaalisado nidaamkiisa iyo shuruucdiisa kala duwan waxaan rabaa inaan kuu sheego su-aashaas ciidanka soomaaliya waxaan rabaa inaan si cad u sheego ciidamada adduunyada ku nool ee dowladuhu ay leeyihiin kala duwan ciidanka ugu fiican ayaa soomaaliya la leh li'anno waa dad ku shaqeeya culays kasta oo soo wajaha duruufahana aan hoos ku fiirin dowladnimadoodu dariiqa ay maraysana ku samra aanna u istaagin xuquuqa kaa maqan mushaaraa kaa maqan dhibaa ku haysta dhimashaa ku haysata dhaawacaa ku haysta een culaysaa ku haysta aan feerin ee ku samra ayagoo aaminsan inay ka keeneen xaqiiqaduna saas ay tahay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliiska ee gobolkani banaadir oo ka hadlayey diyaargarowga hay-adaha amniga ee gobolkan ee doorashada hadduu eebba idmo madaxda ugu sarreysa ee jamhuuriyadda soomaaliya oo guddoomiyaha baarlamanka aqalka hoose iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamanka ee aqalka sare iyo madaxweynaha jamhuuriyadduba ay ka dhici doonto oo inooga warramaya sida ay ugu diyaargaroobeen hay-adaha amniga qaranka ee heer gobol amniga caasimada xilliga ee doorashooyinka muxuyidiin cabdulaahi muxuyidiin codka ayuu u warramay isaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii dhacdooyinka maanta anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa isu soo dabariday idinna soo jeedinayay waxaa farsameynayey maxamed cabdiweli intaan mar kale dib ugu kulmi doono hadduu eebba idmo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
inay goosataan garanaya soomaali baan garanayaa godobteeda maqan inay goosataan garanayaa geyshkooda xoogaan garanaya magabada buliiskaan garanaya geyfane asluubtaan garanaya nabad sugidda gamadiiday baan garanayaa geyshkooda xoogaan garanaya magabada buliiskaan garanaya geyfane asluubtaan garanaya nabad sugidda gamadiiday baan garanaya anna gaabsan maaye inkasta oon gabarahay hubkan buudka saaraya ralkaasaan gardaadsanaya guul sida ragaygaan gooba dagaal garab joogsanaya anna gaabsan maaye inkasta oo aan gabarahay hubkan buudka saaraya ralkaasaan gardaadsanaya guul sida ragaygaan gooba dagaal garab joogsanaya inta gashaantidoodii